barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dahur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin shan iyo tobanka bisha juun ee sannadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kuwda iyo barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay saacaddu lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyaro laascaanood ka hirgeliyey ganacsi la jaanqaadaya xaaladaha karantiilka ee covid
waxaan hal abuuray ganacsi cusub oo laamiga dhinaciisa ah ganacsigaasoo ah sharaabadoo kale cuntoon yaryaroo tagwaya lagu qaadanayo oo fududaynaya in dadkii maadaama xanuunna jiraanoo ay dadkii layidhi kala durkao kala carara u sahlaya in safaari uu ku qaato qofkii oo ula aado xaafadiisi isagaan cidba aysan saraagomeel la fadhiisan waxaad sidoo kale maqli doontaan qaybtii koowaad ee waraysi aynu la yeelannay fannaanka maxamed kaadheeri kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijkeenna ka marnayn ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida
toddoba sarkaal oo ka tirsan booliiska minneabolis ayaa ka tega shaqada mustaqbalka waaxda booliiska gobolka waxaana hadda walaacu soo food saarayaa waaxdaasi kadib geeridii george floyd ma cadda haddii shaqo ka tegistana ay la xiriirto dilka floyd waaxda booliiska minneabolis ayaa soo saartay qoraal ay siisay idaacadda lagu magacaabo w c c o iyagoo sheegay in dadka shaqada ay uga tagaan sababo kala duwan iyadoo waaxda booliiska minneabolis aysan taa ka duwanayn waxaana ay sheegeen in aysan qabin wax walaaca oo ku aadan intaasi ay saameyn doonto ammaanka balse qaar ka mida booliiska minneabolis ayaa u sheegay wargeyska star tribune inay ka niyad xumaadeen go-aankii uu duqa magaalada jacob prey uu markaasi gacmaha uga laabtay saldhigii saddexaad ee booliiska intii ay socdeen banaanbaxyada laba toddobaad ka hor booliiska ayaa lagu amray inay ka baxaan steeshinkaasi markaasi oo gebi ahaanba xaruntaasi dab la qabadsiiyey jacob prey ayaa sheegay in haddii ay booliisku isku dayi lahaayeen inay xarunta sii haystaan ay taasi keeni lahayd in gacanta la iskula tago taasoo ay ka iman kartay dhimasho iyo dhaawac siyaasi weyn oo reer koongaha islamarkaana hogaamiyayaasha mucaaradka wadankaasi kamida ayaa u geeriyooday xanuunka covid -19 warbaahinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa soo warisay in piera lumbi looga dhawaaqay geeridiisa magaalada kinshasa axadii da-diisa ayaan la sheegin lumbi waxa uu ahaa madaxa ololaha hogaamiyaha martin fayulo oo u tartamaya madaxtinimada dalkaasi sanadkii labadii kun sideed iyo tobanka ku-xigeenka madaxa hay-adda human right watch ee africa iida sawirer ayaa barteeda twitter-ka soo dhigtay in ay ka murugooneysa geerida dhinaca kalena madaxweynaha ghana nano akufo ado ayaa sheegay in wasiirkiisa caafimaadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus xanuunka coronavirus ayaa faraba-an weli ku haya meelo badan oo dunida ka mid a
aad buu u mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo warkii dunida nala socodsiinayey halkaad kala socoteen waa v o a oo idinkaga imanaysa washington haatanna laascaanood dhallinyaro ku nool magaalada laascaanood ayaa halkaasi ka hirgeliyey goobo laga helo cuntooyinka fudud kuwaasi oo dadku marka ay tagaan ay horey uga sii qaataan cuntada si loo yareeyo faafitaanka cudurka koronavirus warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol tan iyo intii lasoo saaray wacyigelinta ku saabsan cudurka covid in laga hortago waxaa ka bilowday gudaha magaalada laascaanoda ganacsi isagu si degdeg ah cuntooyinka iyo goobaha laysugu yimaado laga hirgelinayo qaar ka mid a dhallinyarada magaalada laascaanood aan la kulannay xilli habeennimo ah oo ay ku ganacsanayeen suuqa magaalada laascaanood ayaa nooga warramay ganacsiyadan cusub ay soo kordhiyeen magacagaada ku bilaabaya bal waxaad iga warrantaa ganacsigan aad hirgeliseen bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaac maxamuud yaasiin waxaan hal abuuray ganacsi cusub oo laamiga dhinaciisa ah ganacsigaasoo ah sharaabadoo kale cuntoon yaryaroo tagwaya lagu qaadanayo oo fududaynaya in dadkii maadaama xanuunna jiraanoo ay dadkii layidhi kala durkao kala carara u sahlaya in safaari uu ku qaato qofkii oo ula aado xaafadiisi isagaan cidba aysan saraagomeel la fadhiisan bulshadiina aysan isku dhowaan markiibana loo diyaarin hadday sharaab tahay hadday cuntooyin tahay dee ganacsigaasaan hal abuura bal ka warran qaabka ad u abuurtay ganacsigana iyo waxaad ku bilowday oo kale fikraddan siday kuugu dhalatay
bismilla markii hore een shaqaal aan hayn badan baan meheradaha ka shaqaynayey kabacdina shaqaalinimadii adigu muddo dheer baan ku waday waxba waa een iiga suurtageli waa inaan sii wado waxaan dabcan inaan markii dambe ganacsi samaysto waxyaabahaadii biso maxaa ka mid ah sida sharaabadoo kale afakaadhada mu- caanamuuska basada xulbadda xaggaas waa cabitaanada dhanka kale cashooyinka waa kalluunka digaaga ukunta beerarka car- cashooyinka cordinaatada ah waxyaalahaasaan iibinaa ganacsigan hirgelis oo kale habeenkiibu aad u xoogan yahay bal ka warran ha habeenkii baan shaqaysanaa annagu laga bilaabo ilaa shanta galabnimo ilaa labiyo tobanka habeennimo intaasoo dhan dadku way joogaa waxbay naga iibsadaan dee alxamdulilah waa fiican tahay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdisamed axmed hiirad waxaan ka mid ahay ganacsatada een, dhallinyarada ganacsatada ee magaalada laascaanood xarumaha een, noocan oo kale ah ee ee habeenkii laamiga dhinaciisa lala- laga furo ee cuntooyinka fudud laga iibsanayo een, aad baan usoo dhaweynaynaa maadaama aanu nahay bulsh- bulshada bulshada reer laascaanood een, waayo een, waxaanu een, hudheeladii waaweynaa ee dadku iskugu imaan jiray ayaa ayaa laga raystay Ee, waayo qey- qaybaha yaryar waxay leeyihiin social distance bay leeyihiin oo cuntadii adiga oo taagan baa lagu samaynayaa waad qaadanaysaa xaafaddaadaad la aadaysaa marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa dhallinyarada noocan een, hindisay waa entrepreneur weeye waa hal abuurayaal weeye aad baan usoo dhaweynaynaa een, waana la shaqaynaynaa haddii ilahay in ganacsiyadan oo kale lasoo hirgeliyo oo dadku ay markiiba qaataan dhallinyaraduna ay fursado shaqo ka helaan bal ka warran si deg degana dadku ay cuntooyinkaasoo kale u helaan aad bay u muhiim tahay aad bay u muhiim tahay waayo een, cudurkan hadda dee safmareenka ah ee adduunka kala xidhay ayaa wuxuu ayaa ayay waxay u sahlaysaa arrinkani in qofkii wuxuu u baahnaana helo een- een, gurigiisina uu la aado oo dad badan meesha aan iskugu imaan waxay kaloo samaysay shaqo abuur bay samaysay maadaama shaqooyinkii ay iska kala xidxidhan yihiin oo cudurkan daraaddiis shaqooyin shaqa- shaqooyin badan ay ay xidhmeen ee dhallinyaro badan baa ka sha- een, shaqo ay u noqonaysaa shaqo abuur ay u noqonaysaa kii ganacsadaha ahaa faa'iiduu helayaa dadkii bulshadii iyaga laftoodu een, waxay kaga badbaadayaan ilaahay baa wax badbaadiyey cudurkii oo waa meeshaa dee u bannaan ee qofku intuu halkaa istaago wixiisa intuu loo sameeyo een, uu gurigiisa u qaadanayo een, marka aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waana arrin aad loogu baahnaa waana arrin arrin laga faa'iiday waa- waayo dhallinyarada inay hadda een, ilaa waxay shaqeeyaan ilaa labiyo tobanka hameennimo oo uu ka wa- ka waayimaysid waxaad ka- ka cuntid ka waayimaysid ama ka- aad ka qaadatid marka aad baan usoo dhaweynaynaa jaamac yaasiin oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka sool ayaan wax ka weydiinay een, in dhallinyaradu ay shaqaystaan shaqooyinkan oo kale la hirgeliyo dadkuna ay ku dhiirigeliyaan Ee, aad baa u mahadsan tahay ee, cabdikariim adiga iyo ee, v o a idaacadda ee, shaqaalaheed iyo dhammaan fursaddan Ee, halkan oo kale oo ah goobaha ganacsi ee dhallinyaradu ay ee, furaan oo hirgeliyaan ayagoo iyagu hindisay oo iyagu ee, maxaa la yidhahdayey hal abuurkeeda iyo socodsiinteedaba ee, iyagu wata marka aad bay muhiim u tahay ina dhallinyaradu shaqooyinkan oo kale iyo kuwa lamidka ah ay abuuraan oo iyagana wax ku soo celinaysa bulshadana wax ku soo celinaysa ee, kana hortegaysa baahsanaanta shaqala'aanta ee dhallinyaro badan ay ka cabanaysaan waxaa la yaable dhallinyaro badan oo wax bartay oo jaamacada ka baxay oo aqoon lihi inay ka cabanayaan shaqala'aan halka dhallinyaro iyaga ka aqoon yari ay marar badan fursado shaqo oo fiicfiican ta hirgeliyaan ay horumar ka sameeyaan naftooda iyo qoysaskooda marka inaguna ka muslin ahaan iyo ka bulsho ahaan waxaynu ee, dee ka fahmaynaa diinteenna islaamka iyo dhaqankeennaba iyo dadnimadaba waxaynu ka fahmaynaa in la shaqaysto wax soo saar la sameeyo qofku uu ee, hal mar qofku hadduu hal shaqo hirgeliyo dad badan baa ku tiirsanaanaya oo kuwaa u shaqaynaya kuwa wax ka soo iibsanaya marka waa horumar soo kordhay dhallinyarta waa ku booreenaa inay shaqooyinkan oo kale abuuraan dukaamo ee, ganacsiga ee, kooban oo fudud ay ku bilaabaan sida makhaayado cunto ee, kuwa adeega laga adeegto ee, dhulka oo kale waxay ka faa'iidaysan karaan beeraha iyo wixii lamid inay sameeyaan xoolaha nool qudheeda hadda waa la fahmo dhallinyara intay abuuraan ee, beera ay xoolo nool ku xanaaneeyaan noocyadii doonaan ha ahaa marka fikrad fiican weeye aad iyo aad baa u mahadsan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatana dhegaystayaal nagula nasta mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
arintaasi kaga gudubna heestaasi dabacsan halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a washington idinka imanaysa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa kamid ah meelaha ay ku nool yihiin dhalinyarada fanaaniinta soomaaliyeed ee fanka xiiseeya dhalinyaradana ayaa waxa ay soo saaraan heeso ay iyaga leeyihiin iyo sidoo kale heesihii hore oo ay dib u cusboonaysiin iyo dib u habeyn ay ku sameeyaan maxamed maxamuud cabdi oo ku magac dheer kadheeri oo ah wiil dhalinyaro ah ayaa ka mid ah fanaaniinta caanka ka ah magaalada nairobi wariyaha v o da khadar maxamuud xareed ayaa nairobi ku wareystay qeybta koowaad ee waraysiga maxamed uga hadlaya sida uu fanka ku bilaabay runantii fanka aniga sida fanaaniinta kale koleyba wuu iiga duwan yahay waayo qeybo duwan buu aniga uu ii leeyahay fanka kolka hore waxaan ahaa maxaa la dhihi jiray soo saare kadibna isa soo saaraan noqda marka hore waxaa aniga fanka horta aan ku bilaabay aan ka bilaabaan dhehe magaalada kismaayo dhammaan labada kun iyo lix iyo tobankii dhexdeedii weliba markaan si toos ugu soo jeestay ahayd laakiin fikirka waxaan qaatay shan iyo tobanka dhammaadkiisii laba kun iyo shan iyo tobanka dhammaadkiisii aan fikirka qaatay labada kun iyo lix iyo tobankiina waan sii gudagalay anigoo markaas dee isheeg uu fikirkaygu yahay samayn koox oo markaas isheeg magaalada laga yaqaano waan ku guulaystay kooxdii ugu horreysay waan sameeyey weliba xataa waxa aan aada weyn oga mahad celinayaa mas-uul garab igu siiyey kooxdaas kismaayaa ka samaysay marka aada weyn kismaayaa ka sameeyey magaceeda maxaa la yidhahdaa koox kooxda waxaa la yidhaahdaa tusma qaranaa la yidhahdaa maasha allah way kacday kooxdu kooxu waxay noqotay magaalada laga yaqaano intaas kadib maxamed goormee ayaad ogaatay ama aad bilowday inaad fanaan toosoo noqoto ood fankiisii dhex gasho ood heesihii eh, aad weligaaba xiiseyn jirtay aad qaado goormee ayaa bilowday
wallaahi een, marka hore intaan kooxaha ku dhex jiray een, hadafkaygu wuxuu ahaa in aan she- koox isku xiran soo saara maadaama dee ko- waayadii hore ay jireen een, ilaa ay haddana ay jiraan ishe kooxo lagu daydo sida waaberi een, horseed heegan oo macnaha kooxihii qaranka anoo xaggaas ka duulaya een, fikraddaas ayaan horta kuwan ku fikiray hase yeeshee caqabado oo dee aad ii legday oo aad ma- madaxayga ka weyn aan kala kulmay waayo fanku een, markaad si toos ood ugu dhex jirto weliba koox ku dhex jirto wuu dhib badan yahay dan adigu dhibaatooyin badan een, iyo waqti dheer adigu markay igu qaadatay ayaan fikirkaygii ahaa inaan koox sameeyo wuxuu isu bedelay maadaama fankii toos u galay Een, fankuna hobbigayga uu ahaa aan fankii toos u galay fikirkaygu wuxuu isu bedelay nafsad ahaan ayadoo maantay aan fanaaniinta isha geyga soomaaliyeed ka jira ama afka soomaaliyeed ku heesa meel kastay joogaan marka haddaysan geyga soomaaliyeed joogin kolliba af soomaaliyeed ba ku heesan waana fanaaniin soomaaliyeed Een, taalanti ahaan iyo qayb ahaan si wa- si walba markaan arkay inaan u wadaagno waxaan qaatay fikradda ah een, aniga tayda inaan aan meel mariyo marka fankayga eh, aniga maxamed kaadheeri ahaan waxaan si toos u bilaabay laba kun iyo sagaaliyo tobankii ayaan si toos u bilaabay magaalada nairobi baana ka bilaabay laakiin kii hore aan kismaayo ka bilaabay wuxuu ahaa eh, fankii wax soo saarka aan wax soo saaray marka laba weji bay kala yihiin Ha, marka een, ka waran marka fanka marka bal si kooban fanku maxaad adigu kugu dhaliyay inaad jeclaato ood fanaan noqoto ood haysto
wallaahi een, koleyba waxaan maqli jiray mamaha ah een, haybad alla kusii habeen layskama qaado walba saas adigo inay iga qaldantaan filayaa laakiin waxa qofka taalanti u leeyahay ma qarsoomaan aniga een, ka hor een, 2016 anoo shaqaynaya ayaan isheeg in badan is arkaya taalanti inaan macnaha u leeyahay fanka marka een, taalantigii iyo haddana maxaa la dhihi jiray fanka in badan aanba wax ku sii leeyahay oo dee aabbaha inuu yahay abwaan Een, in badan abtiga inuu yahay abwaan oo waxaan dee dhinac nin dhinac ka soo jeedaana marka wixii baa i riixaya okay marka aynu u galno marka heesihii ugu horreeyaad qaado gaar ahaana kuwooda aadka loo daawaday ama aadka loo jeclaa dabcan dee waan arkay heese badan baad qaaday oo social media gaar ahaan youtube-ka ku jira oon aad loo daawaday marka kuwii ugu caansanaa ee aad qaaday kuwee ka mid ahaa
wallaahi heesahan qaaday waxa ugu caansan een, nairobi marka imid ayay aada u bilowdeen Een, nairobi marka imid bay eh, adigu heestii ugu horreysa aan qaaday dhowr san baad yidhahdaa heestaas eh, aada u weyn badanaa xataa dadka een, heestaas yaqaana iyo aniga weji ahaanteyda iskuma ka yaqaanaan Een, sidoo kale een, ii sheeg heeso koobiya waa jiraan oo aan qaaday mar aan aan safar ku gaaray muqdisho een, anigoo hargeysa ka yimid marka heesuhu way isku jiraan koobi iyo wixii aan macnaha aan kuwii anigu aan lahaa aan soo qaadayba intii dambe ka dambeysay dabcan aad baa ii sheeg een, heesahaas loo hadalaa marka dhowr sano oo kale miraheeda bal haddii aad xoogo nooga taabatid oo dhagaystayaasha aynu yaro maqashino ma laxan ahaan ku qaadaa mise een, eray ahaan u tagaa caadi eh, cod ahaan adoo luuqeynaya oo kale okay Een, waxaa ka mid ah heestaas aragga dhooliyo dhir baad tahay sidii dharabkii dhal baad tahay dhalaalkana dheeman baad tahay dhal qulumiyo dhowrsan baad tahay dhaqanka gobannimo dhal baad tahay dhaliil ka fogo dhammaad tahay dhismaha qoyska dhadhaab tahay dhigiyo lol lagu dhid baad tahay dhaayihii ku arkaadu u dheer tahay heesaha aad dib u soo cusboonaysiiseen ee heesihii hore eh, waxaa ka mid ah eh, heestan ay wada qaadayaan fanaanadeenan hibanuura iyo cabdiqadir xasan laari ee ah guweeni wakaa soomaali waxyaabaha idinku dhaliyay inaad soo cusboonaysiisaan xayta
wallaahi anigoo markaasoo kale hargeysa ka yimid oo muqdisho jooga ayaan gabadhan walaashay oo aan aansnaqaanay oo aan ogaa codkeeda inuu yahay cod tolmoon oo hadee maasha allah ilaahay hebed gaara siiyey ayaa waxay igu dhalatay heestuna maadaama dee aan hees aada u weyn aheyd aniguna aan jeclaa inaan bal isku dayno inaan bal heestii aan aan dib u cusboonaysiino way ila qaada way ila way ila macnaha heestii waan way igu qanacday inaan isla qaadno isla markii marka waxay noqotay inaan heestii guda galno hees oo hobbigeenna iyo jacaylkeenna oo kusoo saarnay bay ahayd marka heestaas waa heesaan si gaara u jeclaa bay ahayd marka taas sidee u qaadeen
dhaxaangeliyada jibaxay axaangeed qodax la seexday gudkayga libax ka reemay dhaxuu guunyadaa sideedii gashinka caliin haaday gorgoorkii cawska daaqa oo aniga gashii aan ka qaatay
marka heesahan oo kale marka dib loo cusboonaysiinayo oo kale iyo kuwa kale aad caada u qaadaysaan ka waran maxaa farqiga udhexeeya walaahi farqi weyn baa u dhexeeya waayo sihii hore waa heesaad in badan aad dhegaysanayso oo aad ku raaxaysato oo xifdsan tahay heesahan dambena waa heesaad markaa xifdinaysid oo adiga ayshee aad macnaha aad si leedahay dhinacna ha u dhaafin oo si macnaha aad soo saartid xifdinteedu kugu yar tahay laakiin si hore dee waa heeso in badan sannado badan dhagahaga ku jiray marka ayadoo dhibla-aan baad ku raaxaysanaysaa taas heesahan dambena waa heesa aad is ilaalinayso tusaale ahaan waxaa laga yaabaa hal habeen in heestii la laxameeyo in shagdegdeg lagu tumo wixii marka aad aan bobsis aad ku samayso marka farqigaasaa u dhexeeya gabagabadii waraysiga maxamed maxaa kusoo gabagaban lahayd waxaan kusoo gabagaban lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inaan idhaahdo qalbigaan idinka salaamaya waa idin jeclahay sidoo kale waqtigaa idin wacnaada aad ba umahadsanta maxamed kaasi wuxuu ahaa fanaanka maxamed kaadheri oo nairobi ugu waramayey waryahayaga khadar maxamuud xareed dhegaystayaal qaybta labaad ee waraysiga idaacaddeenna beritoole ayaad ku maqli doontaan iminkana waa wararkii cayaaraha iyo cabdiqaadir samakaab
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka la liiga ee kubadda cagta dalka sbain ayaa habeenkii xalay ahaa la cayaaray iyadoo kooxda real madrid ee kubadda cagtana ay gaartay guusheedii ugu horreysay tan iyo intii uu dib u furmay horyaalkaasi oo la joojiyey bartamihii bishii maarj ee sannadkan kooxda real madrid ayaa saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda eber oo garoonkooda ay ku martigeliyeen waxaana goolasha ay kaga mahad celinayaan ciyaartoydooda kale ah tony cross sergi ramos iyo marcelo kuwaas oo noqday xidigihii kooxdaasi u suurageliyey inay saddexda dhibcood la hoydaan goolka qura ee kooxda eber ay la timid ayaa waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda petro bigas oo noqday xidigii soo taabtay shabaqa kooxda real madrid guushii xalay ay kooxda real madrid ka gaartay kooxda kale ee iber ayaa waxa ay u suura gelisay inay soo yareeyaan farqigii goolasha ee horyaalka ay kaga hogaaminaysay kooxda barcelona oo ahaa shan dhibcood iyagoo kusoo koobay laba dhibcood oo keliya ciyaaryahan edin hazard oo u safta kooxda real madrid ayaa habeenkii xalay ahaa soo bandhigay ciyaareedkiisii lagu yiqiina ee waayihiisii chelsea walow dadka ciyaaraha falanqeeya ay su-aal gelinayaan sida xidiga uu usii joogtayn karo qaab ciyaareedkiisii xalay oo kale hazard ayaa ku muuqbeelay garoonka kooxdiisa real madrid bilowgii waayihiisa ciyaaraha kadibna waxaa soo gaaray dhaawacyo isxigxigay taas oo xidiga niyadjab ku keentay kulamo kale oo ka tirsan horyaalka la liiga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda atletico madrid ay barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda kale ee atletic balbao real sociedad waxa ay barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda ososuna horyaalka la liiga oo sideed iyo labaatan ciyaarood la ciyaaray ayaa kooxda barcelona waxa ay ku hogaaminaysaa koob iyo lixdan dhibcood kooxda real madrid oo kusoo xigtana waxa ay urursadeen sagaal iyo konton dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda sevilla oo konton dhibcood leh halka kaalinta afraad ay ku jirta kooxda real sociedad oo haysata toddobiyo afartan dhibcood kooxda diogo simoni ee atletico madrid ayaa barbarihii ay la galeen kooxda atletico bilbow waxa uu ku keenay inay u dhacaan kaalinta lixaad haddii atletico madrid ay ka badin lahayd kooxda atletico bilbow waxa ay soo geli lahayd kaalinta afraad iyadoo kasoo saromari lahayd kooxaha real sociedad iyo khitaaf horyaalka la liga ayaa la joojiyey bartamihii bishii maarj ee sanadkan kadib markii dalkaasi sbain uu si xun ugu baahay xanuunka covid-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxaha arsenal iyo tottenham ee kubadda cagta ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahan tiago silva oo u ciyaara kooxda baris kaas qandaraaskiisa uu dhacayo soddonka bishan juun kooxaha tottenham iyo arsenal ayaa doonaya inay si bilaash ah kusoo qaataan xidigan oo kooxdiisa baris ay sheegtay inaysan qandaraaska u kordhini doonin agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda b s g leonardo ayaa sheegay in tiago oo shan iyo soddon sano jir ah aysan qorshaha ugu jirin inay qandaraaska u kordhiyaan tiago silva ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha ku qaatay kooxdiisa baris isagoo kula guulaystay koob iyo labaatan koob kadib markii uu kaga soo biiray kooxda ac milan sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii tababaraha kooxda tottenham hoose murinho ayaa doonaya in tayada iyo khibradda ciyaaryahanka tiago silva uu uga faa'iideeyo daafacyada uu ku haysto kooxdiisa tottenham wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegaystayaal waxaad nala dhegaysataan heestan ay ku luqaynayso fanaanadda farxiya fiska
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynayna idaacaddeenii tan iyo intaynu hawada mar kale ku kulmayno haddii la herale ka noqdo waa maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo aniga oo ah cabdixaafid cawil ismaaciil oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
sidii wabiyada durduurah duurgaba caashaqa